ummadda soomaaliyeed ee magaca iyo muuqayga garanaysa marka hore waan salaamaya salaamka bacdi musharaxnimada puntland ee musharaxa ka yahay morgan xaan siciid xirsi morgan runtii ninkii ka naxayaa ka naxo waxaa weeye waa musharax puntland waa madaxweyne puntland waxay la tahay dee cabdiwelinu meesha iskaga dego aweye wixii hadda dee ka dambeeya waa macnaha kuma sii hadhin kursi dambe cabdiweli uu ku ceshado ama loogu celiye ama si doorasho ka sii galo ummadda reer sool sanaag cayn ee aanu nahay ee aanu ka tirsannahay maamul goboleedka puntland mid walba annagu ah waxaanu doorananaa oo kaliya laaba doorananaa maxamed siciid xirsi morgan inuu noqdo madaxweynaha puntland maanta oo isla markiisa lagu eego waxaanu leenahay warsiiya morgan madaxweynuhu waa morgan madaxweyne ku taageeranaa haddaana gobolada soolaysana kasoo jeedno shacabweynaha ku sugayeen waanu ku taageersannahay madaxweyne waxaa noqonaysa kii gobolka soolaysanaag iyo caynba soo xareynahaa xuduuddana soo xidhahaa madaxweyne waxaan ku leenahay waxaa noqotaa kii keliya ee dastuurka puntland marba noqon kii dastuurka puntland musharaxiintu ay dhahaan gobolada soolaysana waa soo xareynaa laakiin kii qaba doonaan tahay hambalyo weyn uga dirayaa jenaraal maxamed siciid xirsi morgan oo ah halgamaa weyn oo soomaalida caan ku ah doorashada u taagan yahay maamul goboleedka puntland waxaan filayaa inuu wax weyn ka bedelayo puntland waxna qabanayo wareerka iyo murugada hadda taaganna uu ka saarayo waxaan leeyahay hambalyo maxamed siciid xirsi morgan weliba hambalyo anugu waxaa ii dheer noolow baan ku leeyahay noolow meelaad joogtaba cadowgaagaa jabo magacigu waa dalxa biin cubaydullaahi waxaan halkan ku caddeynayaa waxaan soo dhoweynaynaa oo aan taageero u haynaa musharaxa maamul goboleedka puntland ee maxamed siciid xirsi morgan aad baanu u soo dhoweynaynaa waxaan leenahay mudane welcom kusoo dhowow baan leenahay dhulkaaga hooyo waxaanu kaa suganaa isbedel fara badan baa maagta lagaa sugayaa shacabkuna dhammaantii aad buu kuu taageersan yahay waxaanu ku leenahay mudane welcom dirayaa maxamed xirsi morgan oo u sharaxan maamul goboleedka puntland ninkaas oo halgamaa ka soo ahaa iyo soomaaliya ninkaa hambalyo ayaa dadka reer laascaadood ay u hayaan dhammaantood waana taageersan yihiin inuu soo baxo wasalaamu calaykum waraxmatullah bismillaahi magacaygu waa khayr yuusuf cabdiyo ku nool magaalada laascaanood dhowaanahan waxaa la maqlayaa inuu sarrixi doono jenaraal morgan oo leeyahy wuxuu noqonayaa madaxweynaha puntland waanu soo dhoweynaynaa haddaanahay shacabka laascaanood waayo waa mujaahid loo baahan yahay inuu ka soo muuqdo siyaasadda puntland oo la doonayo inuu soo celiyo midnimadii gobollada sool iyo sanaag iyo cayn oo tobankii sano ugu dhambaysay ku jiray gacanta cadub waxaanu leenahay mudane madaxweyne soo dhowow insha allah madaxweyneaad noqonaysaa insha allah waxaan rajaynaa inaad gacanta ku soo celiso soomaaliyeed iyo gacanta puntland gobollada sool iyo sanaag yacayn tobankii sane u dambeysay waxay magaalada laascaanood la kulantay dhibaatooyin badan ay ka mid yihiin nabadgelyo daro amni la'aan horumar la'aan iyadoo ay maalinba maalinta ka dambaysa ay kasii darayso dhinacyada amniga iyo waxbarashada iyo caafimaadku xagga nabadgelyada haddaan ka hadla waxaa dib u soo noqday aanooyinkii qabiilada taas oo ay ka dambayso somalilan raalli kama aha nabadgelyada laascanood waayo waxay doonaysaa somalilan in ay laascanood saa u haysato haddii dadka deegaanku heshiiyaan somalilan joogi mayso waxaanu leenahay mudane madaxweyne soo noqo soo noqo soo noqo waan ku soo dhoweyna haddii alla yidhaahdo